bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alih وsaxbih وslm aجmaciin ama bacdu in sha allahu tacaala waxaan halkan ku qabanaynaa kitaab la yiraahdo risaalat laiifa fi usuuli اlfiqhi risaalat latiifaة jaamica fi usuuli اlfiqhi اlmuhima ee uu iska leeyahay alcalaamة cabdالraxman bn naasir الsicdiy raximah اllahu tacaala risaaladii labaad weeyaan oo aan akhrino ee uu leeyahay alcalaamatu sicdiyu raximahullah waxaa ka horreysay middan risaalo risaaladiisii kale ama manduumadiisii ahayd alqawaacid alfiqhiya maadaama qawaaciddii fiqhiga iyo calaaqo ay leeyihiin risaaladan oo usuululfiqhiga ku saabsan ayaan waxaan jeclaysannay in aan iyadana ku darno oo aan yacni la fangelinno tii hore risaalada sheekh cabdiraxmaan assicdi ayaa iskale waxa ay ka hadlaysana waa cilmi la yiraahdo usuululfiqhi cilmu usuulilfiqhi xoogaa marka tarjamadiisa ma aad ma ugu dheeraanayno sababtoo ah risaaladii hore markaan akhrinayna ayaan ku yar dheeraanay sheekha awalan waxaa weeyaan ama waxaa la yiraahdaa magaciisa mu-alifka kitaabka cabduraxmaan ibnu naasir assicdiy waa aal sicdi ayb qabiila oo bani tamiim weeyaan nacam waxa uu dhash cunayza ayuu ku dhashay sanadku markuu ahaa labayo tobankii muxaram sanadku markuu ahaa kun saddex boqol iyo toddobadii buu dhashay kun saddex boqol iyo toddobadii ayb xilliga ayaa marka uu dhashay wuxuu ku noolaa wuxuu noolaaday agoonnimo labadiisa aabbo aabihii iyo hooyadiiba isagoo yar ayuu waayey way ka dhinteen agoonnimou kusoo koray aabihiis dardaaran ayuu u sameeyey walaalkiiska weyn inuu markaa qabto isaga ayaa marka tarbiyadiisii la wareegay oo ninkaa walaalkiis ayaa koriyey marka tarbiye aada iyo aada u kheyr badan oo fiican oo cilmi iyo kheyr ah ayuu ku barbaariyey dhinaca kale sheekha raximahu llahu tacaala noloshiisu nolol cilmi ayay ahayd waqtigiisu wuxuu jeclaa inuu aada iyo aada ugu qaato oo uu ugaga faa-iideysto cilmiga dalabulcilmi isagoo aada u yarbuu qur-aankii xifdiyey kow iyo toban jir meelahaas yacnii markuu ahaana si fiican buu u itqaaniyey qur-aanka dabadeed wuxuu gudagalay inuu culuumtii kale uu xasilsado ee uu barto kuma aanu gaabsanin hal fanni ee funuun fara badan buu aqriyey tafsiir iyo xadiid iyo caqaa'id iyo fiqhi iyo usuul iyo musalax iyo culumta luqada carabiyada intaba isugu jirta ayuu aada iyo aada ugu dadaalay sheekha raximahu llahu tacaala wuxuu aada cinaayo badan u siiyey gaar ahaan kutubta sheikhul islaam ibnu teymiya raximahullah iyo kutubta ibnulqayim ayuu aada iyo aada ugu dadaalay midda kale sheekhu waxa uu ahaa shuyuuq fara badan buu lahaa shuyuukhdiisa waxaa ka mid a ibraahim ibnu xamed ibni jaasir ibraahim ibnu xamed ibni jaasir ayaa ka mid ahaa ee kun saddex boqol soddon iyo sideedii dhintay wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey ee uu ku dul akhriyey tafsiirka iyo xadiidka iyo usuulkan oo ka qaatay musalaxa iyo usuululfiqigaba sidoo kale waxaa ka mid ahaa shuyuukhdiisa moxamed ibn cabdilkariim ashibl ayaa ka mid ahaa fiqiga iyo usuulka iyo culuumta carabiyada ayuu ka qaatay waxaa ka mid ahaa moxamed ibnu cabdilcasiis moxamed ilmaanic ayaa ka mid ahaa culuumta carabiyadu ka qaatay sheekha caanka ee sheekh maxamed alamiin ashanqiiti raximahullah isagana wuxuu ka qaatay culumta tafsiirka xadiidka musalaxa iyo luqada carabiyada intaba wuxuu ka qaatay sheekha saaxibu adwaa-i lbayaan ee arday fara badan buu sheekha dhaafay ee uu lahaa ardaydiisana waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed bin saalix alcuthaymiin oo aada caan u ah bedelayna sheekha kana bedelay imaamadii masaajidka cunaysa oo imaamka ka ahaa iyo tadriiskii iyo wax ka akhrintii iyo wacdigii iyo khudbadii iyo kulli asaga ayaa manaasibtiisii isaga ayaa ka bedelay oo sheekha raximahu llahu tacaala isaga ayaa bedelay waxaa kaloo shuyuukhdiisa ka mid ahaa ardadiisa ka mid ahaa cabdullahi bn cabdiraxmaan albassaam waa ninka tawdiixulaxkaamka iskale buluuqa sharxay ka horna taysiirulcallaamka sheekha iskale weeyaan iyo cabdulcasiis ibni moxamed salmaan raggaa ayaa ka mid ahaa shuyuuqdii ardadiisa iyo in kaloo aada iyo aada u fara badan mualafaad fara badan buu lahaa mualafaadkiisa waxaa ka mid ah aladilatu alqawaadic walbaraahiin fii ibdaali usuuli lmulxidiin alirshaad ilaa macrifati alaxkaam bahjatu quluubi alabraar wa quratu cuyuuni alakhyaar ayuu qoray nacam fii sharxi jawaamici alakhbaar axaadiid dhowra ayuu ku sharxay halkaa marka halkaas ayuu waxaa ku sameeyey waxaa ka mid a kitaabadiisa manhaju saalikiinka oo macruufa isagana la garanayo waxaa ka mid a kutubtiisa tawdiixu lkaafiyati shaafiya manduumadii ibnulqayim lixda kun ee beyt ku dhadhoweyd ayuuna ayuu sharxay sharx aada basiid ah weliba uu saaray waxaa ka mid a kutubtiisa waxaa ka mid a kutubtiisa altawdiixu walbayaan lishajarati aliimaan risaalo yar weeyaanoo xadiidka shucabul iimaanka ku sharxaa marka aada u risaalo aada iyo aada u faa-iido badan weeyaan kutubtiisana waxaa lagu yaqaanaa cibaaro gaaban iyo macaani aada iyo aada u ballaaran iyo si fudud qofka wax uga dhaadhiciy sheekhan ilaahay taa ayuu ku manaystay waxaa ka mid ah atambiihaat allatiifa fii maxtawat caleyhi alwaasitiyatu min almabaaxith almanif almaniifa nacam waasitiyada ayuu marka tacliiqaad ku leeyahay taysiiru lkariimi araxmaan fii tafsiiri kalaami almanaan ayaa kamid ah ilaa shan mujalad isagoo madbuuc ah ah ayb way fara badan tahay marka adduratu almukhtasara fii maxaasini diin alislaam qawaacid alqawaacid alfiqhiya risaaladii aan hadda tan ka horeysay aan ka hormarinay iyo kutub kaleo aada iyo aada u fara badan alqawaacid alxisaan litafsiiri alqur'aan alqowl sadiid fii maqaasid altawxiid kitaabu tawxiidka ayuu ku sharxay sharax yaroo iska yacni basiid ah wahaakada nacam alwasaa'il almufiida lilxayaati asaciida qofka nolol wanaagsan sida ugu noolaan lahaa wasaa-isha iyo meelaha waxa uu u mari lahaa sanadku marka waa kun saddex boqol toddobaatan iyo kowdii sheekha waa jiraday yacni intaanu dhimanin shan sano ka hor weeyaan cudur waxaa ku dhacay dhiikar ah aada marka waa la daaweeyey haddana waa la soo celiyey mar labaad haddana bishu marka sanadku markuu ahaa kun saddex boqol toddobaatan iyo lixdii bisha jumaadul aakhir labayo labaatankeeda ayuu sheekh raximahullah uu dhintay subixii agteeda ayuu dhintay meelahaas taariikhda marka sheekhu intaasaan uga gaabsanaynaa ayb amaa fanniga ay risaalada ku saabsan tahay waxaa weeyaan cilmu usuuli lfiqhi risaalada usuululfiqhi ayay ku saabsan tahay sida aan ogsoonahyna cilmi kasta waxaa jira mabaadi' buu leeyahay qofka daalibkee baranayana inuu ka ogaado ay aada iyo aada daruuri ay u tahay mabaadi'daas marka waxyaaba qeybo kamidaan kasoo qaadanaynaa awalan cilmu usuulilfiqhi maxaa la dhahaa xaddu cilmi usuuli lfiqhi tacriifkiisa awalan tacriifkiisa waxaa weeyaan waa cilmi lagu baaro cilm yubxaثu fi اlqawaacidi waladilati اlijmaaliyaةi اlkuliyati almuusilati lilfiqhi wa kayfiyati اlistifaadati minha waxaali lmustafiid waxaa weeyaan adugu waa cilmi lagu baaro qofka ama uu ku garto adilada ijmaaliga adilada labaa loo qeybiyaa fiqhiga adilo ijmaaliya iyo adilo tafsiili ah aladilatu اlijmaaliya waxaa weeyaan waa wax aan ka hadlaynin juz-iyo mucayana waa wax aan juz-iyo mucayana ka hadlaynin oo yani wax badan bay ka wada hadlaysaa nacam adila aladilatu alijmaaliya la yidhaahdaa oo mathalan waxaa lagu leeyahay alamru yaqtadi alwujuub amarku wuxuu keenaa waajibnimo hal juz-iyo kama hadlaysa keliya marka waa aqiimu salaata oo kale marka lagu yiraa laakiin maxay ka hadlaysaa juz-iya mucayana oo ah salaad in laysfaray markaas laakiin alamru yaqtadi alwujuub salaadii waa soo gelayaa zakadii buu soo gelayaa soom buu soo gelaya meelo badan buu soo galaa soo ma garan aladilatu tafsiiliya marka waa cilmi lagu barto marka adilada tafsiiliga ah ee uu u baahan yahay fiqiga marka waa aqiimu salaata markaan soo qaadno haddaan ka fiirino dhinaca amarkaani inuu salaad in la oogo ou faraayo waa amar juz-i ah waay waa adila tafsiiliya adilada tafsiiliga gelaysaan ka hadli doono marka aan ka fiirino laakiin meeshaan maxaa ku jiro waa aqiimuu siiqadaanu maxay tahay waa amar amar muxuu keenaa alamru yaqtadi lwujuub adila ijmaaliya weya waxaan markaas saas uga hadlayo ayb marka idan waa aqiimu salaata marna wuxuu yeelan karaa adila ijmaaliya oo waa maxay marka laga eego in amarka oo waajib keeno waa adila ijmaaliya marna adila tafsiiliya weeyaanoo gaar ahaan wuxuu kasii hadlayaa salaad cilmiga marka usuululfiqiga wuxuu ku saabsan yahay aladilatu waa cilmi lagu baaro aladilatu tafsiiliya iyo kayfiyat listinbaad habka wax loo istinbaado waruqihi wa uruquhu iyo habka duruqda wax lagu istinbaado yacni waxaa weeyaan naskan see wax looga keenaa caam khaas naasikh mansuuq iyo waxaa lamidkaa nacam waxaa kaloo lagu baaraa xaalu lmustadilli waalmustafiidi ama xaalu lmustafiid qofka yacni mujtahidka ah iyo qofka yacni shuruuda laga raba iyo waxyaabahaasna cilmi lagu barta waa saddex marka dhinac buu leeyahay cilmu usuulilfiqhi waa cilmi lagu baaro adilada ijmaaliga ah waxaa lagu baaraa sidoo kale duruqda looga faa-iideysto ama duruqul istinbaad iyo duruqul istifaada taa doontaba ku tilmaan iyo waxaa kaloo waxaa weeyaan iyo xaalulmustafiid ninka ka faa-iideysana shuruudaha laga rabo waxaaso dhan marka saddexdaas dhinac baa cilmigan laga baaraa sheekhuna marka wou ka hadli doonaa marka risaalada ugu horeynta ou galaba mawduuca cilmigan uu ku saabsan yahay mawduuciisu waxaa weeyaan waa adilo ku gaarsiinaysa alaxkaamu sharciya iyo wa bayaanu kayfiyati listinbaad iyo turuqihi ayib mawduuciisa marka fiqhi baa u ku saabsan yahay ayb adilada ku gaarsiinaysa in axkaamta sharciga la garto hamaradiisana ada waxaa weeyaan inaad si sax ah uga qaad oo yacni inaad si sax ah oo muraadkii alla iyo rasuul ay lahaayeen naskan in laga garto inaad yacni dariiqii aad ku gaari lahayd yacni wax saxa inaad ka fahm aad fahamto iyou ku gaarsiinaya nacam ayb hamaradiisu marka saas saas buu tilmaamaya nacam ayb nacam oo mathalan yacni fawaa-idiisu intaasna waa kasii fara badan tahay weliba nacam ayb oo waxaa weeyaan axkaamtu waxay u baahan tahay axkaamta annagana lagu addoonsaday yaa waxay u baahan tahay adilo tafsiili ah oo kitaabkii sunnada ay kuu sheegaan dabcan iyoiyo waxay u baahan tahay iyo adila adiladaas tafsiiliga qawaacid iyo usuul ay ku istaagto oo wa aqiimu salaata salaada ooga waa adila tafsiiliya weeyaan wa aqiimuu amarkan alla ou farayo inuu yahay waajibnimo inuu keenayo usuulkaa lagu bartaa marka inaad ogaato wixii adiga waajib kugu ahaa wixii manduub ahaa waxaasoo dhan wixii xaaraam ahaa habkii aad u ogaan lahayd cilmiga lagu baranayo de hamarada waa intaas nacam si aad ugu yacni si si aa ugu dhaqanto wixii aad ku dhaqmaysay si saxiixa a ugu dhaqanto nacam ayb marka daruurada iyo xaajadiisu marka aada iyo aad bay u badan tahay nacam ayb waxaa kaloo marka nisbadiisa ama yacni culumta meesha uu ka joogo de culumta sharciyada uu ka mid yahay nacam culumta sharciyada ayuu ka mid yahay fadligiisana de waxaa weeyaan sharafu lcilmi bisharafi min sharafi macluumihi cilmiga sharaftiisa waxay ku xiran tahay waxa la baranayo sharafta uu leeyahay de waxaan usuululfiqhi muxuu ku saabsan yahay fiqhi buu ku saabsan yahay fiqhina waa maxayna in axkaamta shareecada la fahmo de shareecada axkaamteedii adiga kugu wajahneyd haddaad sidii saxda ahayd u fahamto fadli aada iyo aada u weyn taasaa ugu filan marka cilmi usuululfiqhiga ayb awalu man sanafa qofkii ugu horreeyay cilmigan usuulfiqiga dejiyey ama alifay waxa uu ahaa alimaamu shaafici raximah llahu tacaala imaamu shaafici maxamed bn idriis ashaafici raximah llah ka hor cilmigan waa la yaqaanay laakiin dadku waxay u yaqaaneen si saliiqatan ah oo qofku yacni saliiqa ahaan iyo waxay u yaqaaneen in loo tilmaamo uma aynan baahnayn saxaabadoo kale amarkan waa waajib kan waa sunno uma baahnayn in loo tilmaamo sababtoo ayagu caasaru tanziil xilligii wax soo degayeen bay joogeen ninku marka uu joogo ou yaqaano wixii ay kusoo degeen iyo habkii loo isticmaalay iyo ou goobjoog u ahay uma baahna waxaan annaga caam iyo khaas hadday iska hor yimaadaan tacaarub khaaska ayaa caamka waxaa lagu xambaarayaa khaaskii uma baahna asaga soo ma garanin marka saliiqa ahaan sida culuumta carabiyadaba mar danbaa la dejiyey saxaabadiina waa yaqaaneen dabcan soo ma garan saliiqatanay u yaqaaneen dhaladba nacam iyo saliiqa ahaan bay u yaqaaneen laakiin imaamu shaafici isaga ayaa yacni qoray oo ugu horreeyey wax dejiyey risaaladiisa arisaala la yiraahdo u alifay laba risaalow lahaa imaamu shaafici risaalana waa midda jadiida alrisaala aljadiida waa midda hadda taallo waay oo aada masarna uu ku qoray risaaladii qadiimka ahayd waa madbuuc ma ahan hadda waa midii uu ka codsaday cabdiraxmaan ibnu mahdi raximahullah ou ka codsaday bay ahayd ee uu yidhi risaalo noo qor oo ku saabsan nusuusta habka loowax looga istimbaado axkaamta iyo waxyaabahaas risaaladaas marka uu qoray iyadoo hadda markaa de waa taasu hadda madbuuc maa midda madbuuca waa midii masar uu ku qoray taa iyo culuum kale iyo waxbuu isku geegeeyey marka cilmu usuulilfiq maadaama imaamu shaafici marka sidaa ugu horreeyey dabadeedna culimmadii marka waa israacraaceen oo kadibna waa lasii fududeeyey wixii lasii qori karana waa lasii waday sababta imaamu shaafici waxaa la yidhaahdaa de ku xambaartaa waxay ahayd imaamu shaafici markii hore ghazow ku dhashay gadaal dambena yacni wuxuu ku barbaaray xijaaz markii xijaaz uu kasoo tegay ciraaq uu soo gaarayna ayaa wuxuu arkay laba madraso waaweyn oo halkaa ka jirto madrasatu ahli ra'yi madrase la yidhaahdo ragga kuufiyiintu ay u badnaayeen abuu xaniifa iyo madhabkiisa iyo madrase iyadoo marka la yidhaahdo madrasatu ahli lxadiid oo dad yacni xufaadu ahli lxadiid ahlu xadiidka xufaadooda dadka axaadiidta wariyo ee xifdiyo ee aada iyo aada ugu ah yacni baariciinta yaa gundhig u ahaa marka waxaa jiri jirta marka waxaa dhacaysa mararka qaar labada madraso aad iyo aad bay isugu dhacsanaayeen marka waxaa la heli karay oo dhici jirtay mararka qaarkood rag axaadiidta xifdisan laakiin aan wax ka istimbaadi karin oo inay axkaam ka keenaan ama ka istimbaadaan yacni ay aada yani aanay u sahlanayn ayaa jiri jiray ee dhankan kalena marka markay arkaan nimankaasoo kale waa kuwaa ku jeesjeesi jireen markay nimankaasoo kale arkaan oo ilaa waxay gaarsiin jireenba inay yidhaahdaan yacni dadkan waa waa wax uun dameer malab la saaray oo kale camal intay iska yidhaahdaan ayb marka raggan kalena marka ra'yigoodaasi iska wateen xadiidka waxba kama aqoonin marka markii dambe waxaa dhacday in la yidhi imaamu shaafici baa yimid raggii waxau la dooday marka nimankii ahaa waxau la dooday nimankii ahlu ra'yiga ahaa doodiina waa uga adkaaday wuxuuna u nusreeyey oo u gargaaray dadkii ahlu xadiidka ahaa oo risaaladan waxyaabahan buu qoray markii dambena marka waxaa weeyaan xujaj ay kula doodaan nimankan buu u sameeyey laa shaka yacni melihi ahlu xadiidkii ciraaq joogay kulligood wax fiqhi yaqaanay ma jirin ma aha macnaheedu rag waxaa jiray xadiidka iyo fiqiga labadaba ilaahay isugu daray waa jireen laakiin waxaa dhinaca kale jiray rag xadiidka xifdigiisa un u badnaay oo aan wax ka istimbaadi karin marka raggaas madarka madrasadii de waxa ay xambaarsan yihiinna waa culuum aada u khayr badan mar walbana ahlu ra'yi iyo ahlu xadiid ahlu xadiid baa khayr badan xataa yaanay fiqi aqoonin bimujarad ay xadiidka xifdisan yihiin marka ayaa waxaa dhacday min hunaaka ayaa marka imaamu shaafici waxaa lagu naanaysay naasiru sunna naasiru sunna u gargaarihii sunnada sababta ugu gargaarayna sidaas bay ahayd nacam oo in raggii ahlu xadiidka hurdada ka kiciyey walidaalika alimaam axmed iyo kale raggii waaweynaa isaga ayay waxay u noqdeen marka imaam axmed oo kale aad buu u jeclaaday aad buuna uga faa-iideysan jiray oo ugaga faa-iideystay imaamu shaafici raximahullah oo waxaa la wariyey inuu dhihi jiray maa carafna alcaama min alkhaas caamka khaaska kama aanan garanin wala naasikha min almansuuq naasikha mansuuqna ma kala garanin xataa jaalasna shaaficiya ilaa aan imaamu shaafici kala fariisanay nacam aad iyo aad buu marka minno iyo gallad ugu sheegi jiray imaamu shaafici raximahullah marka sidaasuu imaamu shaafici risaaladaas buu qoray xujajkiisii kitaabkiisa al-umna in badan waxaa ku jirto meelihii uu kula dooday maxamed ibnulxasan shaybaani iyo isaga ay ku doodeen iyo masaa-isha noocaas oo kale ahaa ee u qoran yacni hab dood camal ah oo aada la yaabaysa yacni sida uu u dhaqan geliyey yacni usuul fiqhiga ayaad ku arkaysaa marka aada iyo aad buu ugu dadaalay nacam ayb marka nacam marka sidaasa waadiciisu marka imaamu shaafici baa ugu horreeyay baa la yidhaahdaa magaca cilmigan oo watana cilmu usuulilfiqhi baa la yidhaahdaa meesha uu asalka u ahna waxaa weeyaan maxaa maxaa gun xaggee laga keenay cilmigan waxaa laga keenay tatabuc iyo istiqraa kitaabka alle iyo sunnada nebiga markii la tatabucay ee la raacraacay iyo aathaarta yacni asxaabta iyo markii iyo luqada carabiga iyo marka la raacraacay iyo dalaalada caqliga sariixa ah ee nusuusta waafaqsan yaa cilmigan asal u ah marka cilmigan marka waxaa asal u ah kitaabkii sunnadii aathaartii saxaabada luqada carabiga dalaalada caqliga saxiixa ee waafaqayo yacni manquulka naqliga saxiixa a waafaqayo intaas oo la isu geeyey yaa qawaaciddan laga keenay ayb xukunkiisa marka in la bartaa qof kastoo fadwo u bambaxayo ama mujtahid inuu noqdo rabo fardu cayn buu ku yahay nacam ummadda inteeda kalena majmuucul ummana fardu kifaayo u yahay nacam laakiin nin inuu fadwoodo raboon aqoonin cilmigani waxa ma fadwoon karo mufti ma ahaan karo ayb manaahij kala duwan baa cilmigan lagu dejiyaa duruq baa la kala maraa duruqu ahlilkalaam iyo duruqu alfuqahaa iyo duruq noocaas oo kalea jirto adigu cilmigan waxaa aada iyo aad markii dambena waxaa lag waxaa lagu soo daray yacni raggii salafka imaamu shaafici oo kale habka uu u qoray cilmigan waxaa weeyaan waa hab aada u yacni faa-iido badan loola fahmi karo ee takalluf badanna uunan ku jirin laakiin raggii dambe waxa ay kala mareen madaahibtii ay aaminsanaayeen ee caqadigay ku dhex dareen cilmigan qaarna waxay ku dareen masaa-il yacnii fannigan ajnebi ka ah waxaad arkaysaa qaarkood mandiq bay ku dhex dareen qaar waxay ku dhex dareen baad arkaysaa balaaqadii bay aada iyo aada ugu dhex dareen si yacni aada iyo aada u tiro badan qaarba me waxbanbay ku dhex dareen nacam sidaa darteed marka adu calaa kulli xaal kutubo badanna waa laga qoray kutubaha laga qoray marka madaahibta waa kala gedisan yihiin xanafiyada kutu dariiq ay gaar ku yihiin oo maraan baa jirto oo abu zayd addabusi iyo rag lamida ayaa marka kamida ragga wax ka qoray iyo yacni shamsul aimati sarkhasi iyo rag lamiday leeyihiin nacam oo wax ka qorqoray iyo abubakr alraazi saaxibu kitaab ilmaxsuul maya abuba yani waxaan ujeedaa raaziga xanafiga ah nacam kaas wey nacam kitaab buu leeyahy isagana saas oo kale usuul ah waxaa sidoo kale shaaficiyada kutub badan baa laga qoray kutubta ugu nafciga badan waxaa kamid a qawaadic ladila abulmudafar isamcaani uu leeyahay ilaa iyo shan mujalad gaarayo waxaa sidoo kale wax ka qoray alimaamu abu isxaaq ashiraazi kitaabkiisa allumac la yiraahdo iyo atafsira ayuu qoray lumaca sharax guud oo uu u sameeyeyna waa jira oo sharxu lumac la yiraahdo sidoo kale amidi axkaamulaxkaam buu leeyahay lilamidi iyo rag kaloo fara badan oo markaa wax ka qoray waraqaadka kutubta ugu ugu kooban oo ugu yar waxaa weeyaan oo mutuunta ugu fudud oo la xifdin karo waa matnulwaraqaat abulmacaali aljuweyni uu iska leeyahay sharafuddiin alcimriitina uu nadmiyey nadmi uu ka sameeyey kutubta marka culamada waxaa kamid a albaxru lmuxiit oo kitaab weyn oo marjica oo uu leeyahay zarkashi raximahullah iyo kutub kaleo aada iyo aad jamcu ljawaamic isagana waxaa weeya inaga dalkeena kaas aad baa looga yaqaanaa oo taajuddiin subki uu leeyahay isaga laftirkiisa waa kaasaa suyuudi waa nadmiyey alkowkab saadic buu ku nadmiyey waxaa kaloo jamculjawaamica nadmiyey cabdullahi bn alxaaj kitaab layiraa maraaqi sucuudka oo aada loo akriyay isaga laftirkiisa hadda way badan yihiin marka maalikiyada iyagana sidoo kale kutub fara badan bay kaleeyihiin mukhtasar ibn alxaaji baa kamid a ibn alxaajib iyo rag kaloo aada iyo aada u fara badan oo iyaguna wax ka qoray usuulka abulwaliid albaaji iyo rag lamida ay leeyihiin xanaabilada iyaguna sharxu kowkab sharxu kowkab almuniirka iyo taxbiirka iyo ayaa aada caan ugaga ah calaa kullin kutubtan marka kuwana waa maraajic waaweyn kuwana waa marxala mutawasita kuwana waa maraaxil mubtadi oo ardayga uu ku bilaabay risaala latiifa marka waxay noqonaysaa marxalo bilow ah oo ardayga uu ku bilaabo ou kaga soo galo marka risaala latiifa iyo matnulwaraqaadka iyo haddii uu bartoo kale waxaa weeyaan waa madkhal fiican sidoo kale marka mucaasiriinta hadda namla kutub badan oo usuul fiqiaba u qoraa waxaa sidaa sidaas oo kale waxaa qoray kitaabkan waxaa aada ugu wanaagsan la yiraahdo macaalim usuuli lfiqhi cinda ahli sunnati waljamaca jizani uu leeyahy waa hal mujalad kitaab aada u qiimo badan weeyaan kitaabkaas isaguna calaa kullin marka cilmigan sida ugu fiicani marka waa cilmi aada iyo aada muhiimadaas leh qofkuna markay culummadu doodayaan oo masaa-isha isku hayaan hadduu fannigan wax ka yaqaano wuu fahmi karaa iyo habkay wax ku wadaan iyo qof wujuuhu tarjiixa iyo cilmigan baa kullig kulligiis iska wada leh qofku hadduu marka cilmigan ihmaaliyo oo ka tago oo unan baranin haddana uu rabo inuu labadan qowl qowlkan baa raajixsan inuu yiraahdo dadka xukumo ou rabo waa wax cajiib badan weeyaan nacam ayb meelo badanna waxaaba jiraba cilmigan maba laga bartaba nacam bal waxaa loo yaqaanaaba usuululfiqi waa cilmulkalaam waaye camal ay kala mid dhigaan maba bartaanba nacam ayb oo marka waxaa weyaan ardaygii marka muxuu noqonayaa dhowr xadiid baa lasoo xifdisiinayaa dhowrkaas xadiid markii la xifdisiiyo culummada hadda joogto masaa-isha ay marka u markaa u maqlo inta uu ka maqlo ama shaksiga uu ka maqlo culammada kamid a aqwaashiisa unbuu ku gaabsanayaa oo weliba cilmi dhagood un ku ah maca dalika meel buu tegayaa caalim waayaba qofkii nacam ayb laa culum carabiyana xoog ma saarayo walaa usuululfiqhi xoog ma saarayo musdalixiina sidii la rabay xoog uma saarayo khalaas marka wuxuu sameynayaa yurajix aqwaashuu iska kala rajaxayaa kan baa saara kan wax wax lagu rajaxana ma yaqaan waa tarjiix oo waxaa weeyaan biduuni murajix soo ma garanin waxaasoo kale markaa zamankan cilmiga tarbiyadiisa waxaad moodaa inay sii yacni sii sii tegaysaba nacam oo ay sii soconayso ayb nacam marka waa kaasa marka fiqiga marka madaahibta afartaana usuululfiqi madhab kastaa kutub aimadiisu kutub bay ka alifeen usuululfiqiga sida aan sheegay waxaa kaloo sidoo kale wax ka alifo madhabka daahiriyada isaguna wuxuu leeyahay usuul oo ibnu xasmi baa kamid a axkaamul axkaamka kitaab layiraabo isaguna qoray oo ibnu xasmi uu leeyahay oo qadaayaadkan usuululfiqhiga uu kaga waramo calaa kullin marka cilmigaa isaga marka taasaan ku daynaynaa cilmigan marka waxyaabaha lagu baxfiyo ama lagu baaro waxaan ku sheegnay inuu yahay saddex qaybood saddex dhinac baa saddex waxyaabood baa cilmigan mawduuciisa uu yahay yani markaan mawduuciisa ka hadlayna waa saddex dhinac dhinac waxaa weeyaan aladila alijmaaliya dhinaca kale waxay tahay duruq alistifaada xaalulmustafiid saddexdaas baa lagu bartaa aladila alijmaaliya marka waxaa kamid a yani waxaa weeyaan axkaamta shanta oo kale alamru yaqtadi alwujuub oo kale annahyu yaqtadi alfasaad iyo waxyaabaha noocaas oo kalea ee dhinacan middan kale labaad waxaa weyan duruqulistifaadana waxaa weeyaan maxaa kasoo baxaya meeshaas wixii kasoo baxayay iyo habkay waxoga soo baxayeen iyaa lagu bartaa oo naasikh mansuuq caam khaas mutlaq muqayad iyo wixii lamid a dalaalada alfaadda iyo kulli waxyaabahaas oo dhan nas daahir mujmal mubayan wahaakada xaalulmustafiidkuna de waa mujtahidkii iyo muqalidkii iyo waxay kala ahaayeen iyo xaalaadkooda nacam mujtahidka asal waa laakiin muqalidka waxaa lagu soo daraa waxaa weeyaan istidraad ahaan qaala almualifu raximah llah kitaabka marka muqadamadiisi aan iska gelaynaa iyo wixii kaloon ka gaarno bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilahi naxmaduhu cla ma lahu min alasmaءi اlxusnaa alxamdu amaanoo dhan lilahi allah iskale naxmaduhu waan mahadinaynaa alla waa ammaanaynaa calaa maa baan ku ammaanaynaa kii lahu isaga usugnaaday oo min alasmaai alxusnaa asmaa wan wanaagsan ah wasifaati alkaamilati iyo sifaat dhammaystiran a alculyaa sarrayso wacalaa axkaamihi axkaamtiisa ayaanu ku mahadinaynaa alqadariyati qadarka loo nisbeeyey alcaamati ee caam ah caamada likulli mukawi likulli mukawanin mid kastoo la ahaysiiyey usugnaatay wamawjuudin iyo mid kastoo joogo ayb wa axkaamihii baan alla ugu mahad celinaynaa asharciyati sharciga loo nisbeeyey ashaamilati kulminaysa likulli mashruucin wax kastoo la jideeyo wa axkaamiljazaa-i baan ugu mahad celinaynaa axkaamta abaalmarinta bithawaabi oo ku abaalmariyay lilmuxsiniina dadka ixsaanka badan waalciqaabi ciqaab oo ku abaalmariyay lilmujrimiina kuwa mujrimiinta ayb sheekhu halkan marka wuxuu sameeyey allow ammaanay alxamdu ammaan oo dhan lilahi allay usugnaatay muxuu ku ammaanayaa alle naxmaduhu waan ammaanaynaayo calaa maa lahu min alasmaai alxusnaa waxaanu ku ammaanaynaa magacyadiisa wanaagsan oo ilaahay magacyadiisa wanaagsan waa lagu ammaanaa ayb markaan xamdiga iyo shukriga laga hadlayana de xamdigu dhinacaas shukriga waa uga caamsan yahay marka la fiiriya alla maxaa lagu ammaanaa magacyadiisa wanaagsan sifaadkiisa wanaagsan afcaashiisa taasoo ku saabsan yacni waxa annaga uu noogu nicmeeya dhammaan waa lagu ammaana allah subxaanahu watacaala dhinacaas marka xamdiga waa caamsan yahay shukriga laakiin alla waa lagu shukriyaa maxaa loogu shukriyaa waxa uu ku siiyey oo nicama ayb ee ma dhehaysid ashkuru llaha calaa asmaa'ihi lxusnaa naxmad llaha calaa asmaa'ihi lxusnaa laka waa la dhihi karaa ayb shukriguna dhinac kale uga caamsan yaho waxaa weeyaan min xayu yani meesha uu ka dhacayo bilqalbi wallisaani waljawaarix buu ka dhacaa xamdiguna bilisaan faqad buu ka dhacaa saasaana lagu kala saaraa marar badanna sidaas la egoo kale waanu kaga soo hadalnay ayb marka wuxuu yidhi alxamdu ammaanoo dhan lilahi allay usugnaatay naxmaduhu waan ammaanaynaa maxaan ku ammaanaynaa calaa maa lahu waxa isaga uu leeyahay usugnaatay oo min alasmaa'i alxusnaa magacyadoona wanaagsan ah wasifaati iyo tilmaamo alkaamilati dhammaystiran alculyaa ee sarrayso sifaatka alle marka waxay ku sifaysan yihiin allah wuxuu ku sifaysan yahay sifaatu kamaal ayb sifaatu kamaal buu allah subxaanahu watacaala uu ku sifaysan yahay sifaatka alla labaa loo qeybiyaa sifaat thubuutiya iyo sifaat salbiya sifaatka sifaatka thubuutiga waxaa weeyaan waa sifaatulkamaalka alla uu ku sifaysan yahay salbigana waa kuwa laga anfinayaba alle oo uunan ku sifaysnayn waay ayb maxaa looga anfinayaa nuqsaan baa ku jirta nacam nuqsaan ayaa ku jirta kamaal kastoo wax kastoo bani aadamkiina kamaal u ah allah uga owleysan horta ayb haddaanay nuqsaan alla ku ahayn waxaasi nacam waxaa dhici karta bani aadamkii ay dhici kartaa wax isaga kamaal u ah dhinac marka laga fiiriyo laakiin alle nuqsaan u noqonayso taasoo kale alle waa laga hufayaa maalan bani aadamka hurdadoo kale kamaal bay isaga u noqonaysaa ama cuntadoo kale oo bani aadamka hadduuna wax cunayni waa jiran yahay baa laleeyahay naaqis weyaan hadduu wax cunayo seexanayana waa waa bani aadamnimo kamaalay ku tahay cajzina waa tusee dabcan ila bani aadan asal asagoo cajzi buu ku yahay marka allah uga owleysan marka sifaadkaasoo kale la dhihi maayo allah subxaana watacala maba ku sifaysnaba hurday wax lamida maxaa yeele waa naqsi ayb sifaadka alla marka saraynna waa loo sheegayo walahu lmathalu laclaa fi samaawaati waalardi ayb sifa saraysa alla usugnaatay waaya asmaada iyo sifaadkuna ada waxaa weeyaan asmaada mushtaqa waxaa weeyaan sifaadka alla alla markaa sifaadkiisa laga hadlayo duruqda loo maraa waxa ay tahay qur-aanka iyo sunnada looga istimbaadaa waxa ay tahay imaa in alla nas ahaan oo uga hadlay sifada uu iskugu sifeeyey sida wejigoo kale imaa in magac ay tahay magac isim mushtaqa ayaa laga soo ishtiqaaqay sifo waa u noqon karaa kal caliim oo kale caliim muxuu tusayaa sifatu lcilmi inuu alla ku sifaysan yahay alcaliyu sifatu lculuwi alsamiicu sifatu samci muctasilada waxay dhahaan samiicun bilaa samcin caliimun bilaa cilmin xayaat xayun bilaa xayaatin waxaas marka waa waxaan sax ahayn weeyaan maxaa yeelay wasfiga yani haddii inda faqdi cinda faqdi lwasfi laa yushtaqu waacwas almuctasiliya alxaqu waad u dhihi jireen ibn lxaj nacam wasfiga haddii lala yahay ishtiqaaq ma imaan karo marka sifaadkaasoo wasifaat alkaamilati baan ugu aan ku ammaanaynaa alculyaa ee sareeyo waxaa kaloo lagu helaa iyada sidoo kale sifaadka lagu keenaa wejka saddexaad waxaa weeyaan ficil alla subxaana watacaala afcaashiisa ka mid a ayb ilaahay subxaana watacaala sifatu lkalaam inuu ku sifaysanyahy maxaa caddaynayo ficilka wakalama allahu muusa takliima inuu sifatu nuzuul ku sifaysan yahay maxaa caddaynaya yanzilu rabbunaa nuzuulkii maxaa yeelay isagu laabudda ficilkan yani nuzuulkan laabudda yani waxaa weyan ciduu ku tacalluqay inuu leeyay mar haddii marka alla uu isku tiiriyey isaga nuzuulka marka alla weeya waxa soo degaya sifada marka alla waa loo waa lagu sifeynaya marka kuwa marka waxaa kamid a sifaadka alla subxaana watacaala aan lagu sifeyneynin ilaa inay qeydan yihiin ma ahane markaasay kamaal tusaan haddaynan qeydnayn kamaal ma tusaayaan maala ilahi qur-aanka waxa ina almunaafiqiina yuqaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum allahu yastahziu bihim iyo wain yuriduu khiyaanataka faqad khaanu llaha min qabl faamkanain yuriduu faqad khaanu llaha faamkana minhum ayb marka sifaad noocaas tan damba hadda ma ku jirta ina almunaafiqiina yuqaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum tasoo qaado nacam ayb marka sifaadka noocaas oo kale ah ilaahay marka makrigoo kale iyo laguma sifaynayo ilaa iyadoo qeydan ma ahne wayamkuruuna wayamkuru llah saasaa laleeyahay maxaa yeele markay ayagu shirqool sameeyeen alla oo marka shirqool kiisa ah ku abaalmariyo sifo cadli ah waay markaas laakiin haddaad tiraa ilaahay aada sifadaas magac uga dhaal aada sifo uga keento tiraa maakir waayo alle nuqsaan bay keenaysaa soo maha caqaaidka ayaa kulli iskale wacalaa axkaamihi baan uga ama aan ku ammaanaynaa axkaamtiisa alqadariyati qadarka loo nisbeeyey alcaamati ee caamka ahayd yacni cumuumu lqadar waxa alla uu qadariyay axkaami caamana alla waa ku ammaanaynaa maxaa yeelay cinda allaahi khayr unbay ka tahay wax kale kama aha oo maxaa yeelay shartu waxaa la yidhaahdaa sharta makhluuqa ku sifaysan ee sifada alle sifatulkhalqi ah shar laguma sifeeyo iyada waana mowdin aada iyo aada muhim u ah waxaana fahmi kara cid kasta oo kala saarto ficilka iyo mafcuulka ashaaciradu ayaguma kala saaran alficlu huwa almafcuul bay leeyihin nacam laakiin alficlu hayru lmafcuul oo alkhalqu hayru lmakhluuq khalqigu waa sifa min sifaat illahi makhluuqna waa maxay waa wixii ku yimid yacni sifadiisaas wixii ku yimid ee ku samaysmay waxaa weeyaan markaas alla ka baxsan makhluuq weeyaan idan marka ibliis oo kale sharta waa lagu sheegaya nacam laakiin abuuristii alle ee uu abuuray ibliis iyo keyrkiisba uu abuuray ma la dhahayo iyadu waa shar maxdiya shar maxdiya maaha ilahay agtiisa kama aha xikmad baa ku jirta ilan marka alla ammaan buu ku astaahilaa wax kasta oo uu qadarana waa ku ammaananyahay allah subxaana wa tacaala likulli mukawanin u ahaatay mid kastoo la ahaysiiyo oo mawjuudin iyo mid kastoo joogo mawjuud ah wa axkaamihi wa calaa axkaamihi baanu ayaanu ku ammaanaynaa asharciyati sharciga loo nisbay axkaamtaa laba ah sharci iyo kowni kowniga alla waa kusoo ammaanay axkaamta sharcigana alla waa ku ammaanaya sababtoo ah cadli bay ku dhisan tahay iyo xikmad wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa cadlaa ibnu kathiir waxa uu yidhi ay sidqan fi lakhbaari wa cadlan fi laxkaam kalaamka alle marka sharciga alle waxaa weeyaan xagga akhbaartana waa runbuu ka sheegaa xagga axkaamtana waa cadli marka in laga tago axkaamtii sharciga ahayd in la duro ee yacni laga daba ordo cadowgaaga ee weliba yacni allah uu ku sifaynayo yacni in hum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiila een ognahay say nolosha uga dhaceen markaan leeyahay nolosha waa ka dhaceen waxa ay tahay nolol macno leh oo raaxa leh xayaato raaxa leh ma haystaan waxba dhaldhalaalkan ha ku sirmin nacam dhaldhalaalkan haddaad ku siranta waxaad noqonaysaa dadkii ku sirmay qaaruun oo kale fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunyaa yaa leyta lanaa midla maa uutiya qaaruun dad badan maanta waxay joogaan yaa leyta lanaa wixii ameerikaanka iyo yacni gaalada la siiyo kalmaana la siiyo saasay dad badan taagan yihiin laakiin waxaa lagaa rabaa inaad caynul cilmi ku fiiriso oo wa qaala aladiina uutuu lcilma weylakum thawaabu ullahi khayrun liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila saabiruun sideedana dadka ahlu cilmiga waxay wax ku fiiriyaan basiiro qalbi ah bay wax ku fiirinayaan laakiin dadka kale waxay ku fiiriyaan indhahooda waa indha ku garaad le ayaa la yidhaahdaa dadkan laakiin ahlu cilmiga waxaa weya basiirada qalbigay wax ku fiirina sababtoo ah qalbigooda diinkay aada u fahmeen sidaa darteed axkaamta sharciga in la laasimo khayr oo dhan axkaamta sharcigay ku jirtaa koonkan waxaan ognahay axkaamta kowniga cid horta ka bixi karta ma laha gaal iyo muslim cid diidi karta ma laha axkaamta kowniga ah laakiin midii sharciga ahayd baa adiga ikhtiyaarkaaga lagu xiray dadkiibaa marka waxay noqdeen qaarna waa rabaan qaarna ma rabaan nacam laakiin waxaa mushkilada ugu daran waxay tahay nin dhahaayo waa rumaysanahay aniga axkaamtan sharciga ah ilaahay agtiisay ka timid khaaliqi aniga i abuuray agtiisay ka timid laakiin ma rabo danna uma arko wax cajiib badan oo lala yaabo waay nacam qur-aankii waa rumaysanahay axkaamta ku jirta laakiin axkaamta ku jirtana yacni qalloocan ka arkaa oo lisaanu xaalinka sidaa uu dhahayo waa waxyaabaha aadka aadka loola yaaban yahay waa nacam ayb waxaa kaloo kasii daran qofki inuu fahmi waayo yacni inuu axkaamtaas axkaamta uu rabo inuu dadka ku laasimiyo ee uu dadka ku dirqiyo uu rabo ee axkaamtan sharciga aan ahayn dadkan muslimiinta dhaqan uma laha nacam wuxuu rabaa qaanuun aanan dhaqan ulahayn dastuur dhaqan aananba ulahaynba nacam soo ma garanin wuxuu rabaa inuu iswaafajiyo qolo adduunka dhinac ka degan oo diin kale ka haysato diintan haysana maahna mid kala haysato isla markaana yacni waxaa weeyaan isku dabeecad aanan ahayn isku jawi aanan ku noolayn xukunkoodiba ayaa la rabaa in lasoo raro nacam waddan kastaa waa la ogsoon yahay nacam kuwana talyaaniga looga keenaa kuwana ingiriiska kuwa faransiiska haddana waxaa la rabaa kulligood in maraykanka looga wada keena soo ma garanin taas marka waxaa weye waxaa la yaab leh caqlina ma keenayo sharcina ma keenay laakiin ummadan ab ka ab diintan islaamka waa rumaysneed waana weyneysaa dadkeena muslimiinta diinta islaamka waa weyneeyeen agtooda aad bay ugala weyn tahay nacam soo ma garanin kitaabkaas qur-aanka dhulka hadduu ku dhaco waa aragtay say ula boodayaan wixii ay sidaa u aaminsanaayeen iyo iyaga inaad kala dhex gasho ood wax aynan aqoonin ab iyo oday ulahayn inaad u keento hadhowna aad tiraahdied dadka yaa lagu qasbin diinta oo kan adiga aada wadata maxaa ugu qasbaysaa nacam dadku maba aaminsana waxaani nacam ummadana waa ogsoonaha dadka muslimiinta maanta haddii la yidhaha war shaygan diintii baa kaa xukuntay waa ogolaana nacam laakiin qaanuun ounan aqooninba ma ogaan karo inta waxaa weeyaan qareen qabso kana qareen buu qabsada buug waxaa la keena waxba uusa ka aqoonin hab wax looga xukumay xataa garan maayo nacam marka ilaahay sharcigiisa in loo hogaansamo dad badanna masaladan ilaahay sharcigiisa in loo hogaansamo dadku laba unbay noqdeen dad aada guluwi inta ku sameeyay meel kala dhacay kuwa kalena dhinaca kaley guluwi ugu sameeyeenoo dadka maba ku baraarujiyaanba nacam ka-anamaa waxayba ka dhigeen masaa-il dad ahlu bidca ay ka hadlaanay ka dhigeen nacam oo waaba ka saareenba masaa-ishii sharciga ahayd nacam oo marka ay ka hadlaayaan keliya juz qayb dhinac keliyay uga hadlaan dhinaca keliya oo ay ku radinayaan dad ayaga guluwi ku sameeyey masaladaas qeybtii kale ee dadka in lagu dhiirigeliyo muslimiinta ahayd inay shareecada axkaamta shareecada ay u hogaansamaanna waa iskaga tageenba nacam ayb wax cajiib badan weeyaan walidaalika marka huluwi huluwi lagu radinayo unbaan u arkaynaa nacam wa axkaamihi sharciyati axkaamtiisii sharciga loo nisbeeyey ashaamilati ee koobeysay likulli mashruucin wax kastoo mashruucee la jideeyey koobtay wa axkaami ljazaa'i baan ayaan alla ugu ammaanaynaa wa calaa axkaami aljazaa'i jazaha iyo abaalmarinta axkaamteeda bithawaabi ou abaalmariyo lilmuxsiniina dadka muxsiniinta ou ku abaalmariyo walciqaabi ciqaab ou ku abaalmariyo lilmujrimiina taana alla waa ku ammaanaya sababta waa maxdulcadli waay haddii la yidhaha ilaahay adduunkan buu abuuray dadkii waa abuuray ummadiina aan u jeedna qaarna inay shar badan yihiin qaarna ay khayr badan yihiin oo dulmiga iska ilaalinayaan haddana haddii la yidhaha labadoodaba aakhira ma jirto abaalmarini ma jirto waxay noqonaysaa yacni dad cadli ma jira waa macnaheeda aakhira ma jirto cadaalad ma jirto nacam maxaa yeeley ninkii adduunyada dadka ku dhibee ku dulmiyey iyo kaan ku dulminin labadoodaba hadday wada markay dhintaan aan lasoo nooleyneynin taas waxaa weya meel ka dhacay alla ku tahay meel ka dhac ayay allah subxaana watacaala ay ku noqonaysaa nacam ayb walidaalika marka waxaa loo soo dejiyey sharciga allah wuxuu usoo dejiyey dadki inaanay marmarsiyo ugaga helin ayb waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ila allahu allah mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligiis laa shariika kula wadaagaa lahu isaga uma sugnaanin fi lasmaa'i waasifaati magacyada iyo tilmaamaha waalcibaadati cibaadada iyo walaxkaami iyo axkaamtaba nacam wax alla la leh ma jiraan buu leeyahy shahaadadiiba halkan haddana ka galay oo wuxuu leeyahay wuxuu qirayaa marka ugu horeyso macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah mooyaane waa macnaa laa ilaha illa allah macnaha dhabtee laa ilaha illa allahu ay ku fadhisaana sidaa weeyaan qof kasta oo muslim oo dhahayana oo laa ilaha illahu ku dhawaaqayana waxaa laga rabaa inuu macnahaas ka fahmo ee ah yacni macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah mooyaane adduunka macbuudyaal waa jiraan annaga ma inkiri karno inay waxyaabo la caabudo adduunyadan waa jiraan dad baa lo-da caabudo dad baa dhagaxda caabudo dad baa awliyada caabudo dad baa nebiyaal caabudo hayla yaabin dad baa nebiyaal caabudo markaan le nabi ciise nasaaradan sooma caabudo wahaakadaa nacam marka waxaasoo dhan oo la caabudaha aada u jeedid gar ma aha gar uma laha cibaadada allah unbaa cibaadada gar u leh macnaha marka laa ilaha illah inaasaa u garataa lagaa rabaa dadkii marka waxaa weeyaan macnihii laa ilaha illah laa ilaha illa allahu dhabta ahaa ma garanin in badan oo ka mid a waa ku dhawaaqayaan maca daalika waxay u haystaan ilaah ma jiro ilaah ma ahane ama qaar baa laga yaabaa inay u haystaanba ilaahay in la caabudo yacni waxyaabo badan oo marka waxa ay waxaynan garanaynin iyada waxa burinayo dad badanna naam oo waxaa weeyaan laa ilaha illa allah ilaahay keliya in cibaadaya iskale allah unbaa iskale bay kuleeyihin haddana waxaad arkaysaa iyadoo wax cibaado ah ilaahay keyrkii isagoo u sameynayo isagoo ilahay keyrkii wax u gowracayo isagoo ilahay keyrkii wax u nadirayo isagoo ilaahay keyrkii u qayshanayo war maxaa dhacay markaad tiraahdidna ee tan miyadaa cibaado ah buu kuleeyahay nacam marka dadkii ma aanay baranin ayb marka waxyaabahaasa waxaa la rabaa marka ummadda haddii lagala dadaalo mas'aladaasna oo laa ilaha illa allahu sida dhabta ah ee yacni nebi maxamed sala allahu caleyh waali wasalama dadka u baray haddii loo baro laa shaka waxaa ah dadku inay maslaxadooda garaa garanayaan nacam waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ila allahu allah mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligii laa shariika kula wadaagaa lahu uma sugnaanin fi lasmaa'i wasifaat magacyada iyo tilmaamaha laysa ka milihi shay-un ba waa la yidhi wax alle oo kala a ma jiro wahuwa samiicu lbasiir asmaadaas marka alle oo watoo kale cid wadata ma laha marka lagu leeyahy yani laysa ka milihi shay yani magacyada alle oo kale magacyadaas yacni xagga xagga tasmiyada xagga magaca xagga magaca waa jirtaa yacni xagga mushaabaha oo xagga magaca ah waa la heli karaa laakiin xaqiiqa iyadoo mushaabaha xaqiiqaa ma jirto oo bilmithaal tusaalaan soo qaadanaya waxay tahay bani aadamka inuu wax maqlo waxaa arkaa waxa arkaa ilaahay sheegay oo wuxuu yidhi fajacalnaahu samiican basiiran bu alla yidhi allana wuxuu isku magacaabay samiicun basiir inahu samiicun basiir marka maxaa maxaa leedahay marka layse samiicu ka samiici baa leedahay nacam samiicnimada alle iyo samiicnimada basharka isku mid ma aha tan xaday leedahay midda alle xad ma laha saasa ku marka inay magaca inay magaca wadaagaan tashbiih ma keenayso nacam haddaan iraahda war bani aadamka waa nool yahay allana waa nool yahay macnaheedu inaan alle bani aadam ku shabahay ma aha nacam ee waxaa weya labada nolol isku mid maaha alle noloshiisa geeri kama dambaysaba meelay ka bilaabateena mala weligiis waa jira waana jiri doonaa watawakal cala alxayi aladii laa yamuut meel kale alla wuxuu yidhi yukhriju alxaya min almayiti alxaya baa la yidhi ogow alxaya iyo alxaya waay alxayu iyo alxayu laakiin waa kala duwan laysa alxayu kalxayi waa in masalada marka aada loo fahma dad badan baa marka waxaa weeyaan sidaasoo kale marka la yidhaha ilaahay yani markaad tiraahdid allah subxaanahu watacaala waa sarreeya alla gacan uu leeyahay markaad tirahdid ilaahay laba gacmood buu leeyahay markaad tiraahdid ama weji buu leeyahay insaankii baa ku shabahday maxaa dhacay ee anigaba wejigaan leeyahay buu kuleeyahy nam de weji iyo weji magaca unbaa isku eg maahane xaqiiqadu ma isku eg tahay iskuma eka xaqiiqadu nacam sida samiic iyo samiic xayi iyo xayi ay kala yihiin ayaa labada wejina ay kala noqonayaan maxaad adigu marka midna u ogoshaa midna u diideysaa laa shariika kula wadaagaa lahu isaga uma sugnaanin fi lasmaa'i magacyada iyo wasifaati tilmaamaha waalcibaadati cibaadada kula wadaagaa ma jiro oo allaa la caabudayaa cid cibaado alle la wadaagaysaa ma laha cibaado marka maxaa la yidhaahdaa waa yacni waxaa weeyaan wax kasto waa ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaahu wax kasto waa ism kulminayo ay kusoo hoostiisa kusoo aruurayso wax kastoo alla uu jecel yahay raallina uu ka yahay nacam ayb ee ha noqoto waxay noqon kartaa iraadaad acmaaluulquluub acmaaluuljawaarix iyo waxyaaba afka laga sameeyo intaba way noqon karaan marka cibaadadaas in ilaahay keyrkii loo sarfiyo shaygu hadduu cibaado noqdo ilaahay keliya unbaa iskale cid la wadaagtaa ma laha wal axkaami iyo axkaamta axkaamtana alla cid la wadaagta ma lahano in ilxukmu ilaa lilaah xukunka allah iskale kan kowniga amaa lala wadaagaa midka qadar ahaanta koonkan ilaa habeenka iyo maalinta isbedbedelaya qoraxda iyo dayaxa roobka waqtiga u imaanaya iyo abaaraha waxaasoo dhan alle uun sooma wada qadarin iraadada kowniga saan loola wadaagin waa inaan loola wadaagin tashriicana laakiin ummaddii ma rabta am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah dad baa marka waxay rabaan inay dhinacaas alle kula doodaan munaasaca ay kula sameeyaan axkaamtan alla lalama wadaago isaga unbaa axkaamta iska leh nacam marka macnahaas marka fiiri aan isgumaysana maya macnahaas ma aha aan isgumaysano aniga fikirkayga ma kugu qasbaayo adiga kaagana ma rabo laakiin aniga iyo adigaba allihiina abuuray axkaamtiisan waa noo dhexaysaayo adna ku dulmin mayse adna i dulmin mayse dulmi alla waa ka nasahan yahay aan isugu imaano dadka intaas weyan waxaa loo sheega laakiin waxaad moodaa diintii baa waxaa la xijiyey dad gaaraa la xijiyey markaasaa waxaa laleeyahay haddii diin meesha ay timaadaba kaanamaa inuusan isaga ka faa-iideynin oo kale diin waa cadaalada keliya oo ummadda dhan wada gaari karta nacam waxa kale waxaa weeyaan waxaan adaa degsatay aniga iima aniga waxaan aniga maba dejininba adaa degsatay iyo saaxiibadaabaa wada degsadeen nacam marka hadda si aniga igu qasbaysaa marka labadeena yaa wax qasbaayana ninka wax aan aniga rabin ee aan aanan aqoon ulahayn wataa dadka qasbaayo nacam taa marka masaladaas in aada loogu baraarugsanaada waa muhim wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxamedan nabi muxamedna cabduhu alla addoonkiisa inuu yahay warasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay alladii kaas oo bayana caddeeyey alxikama xikamta iyo walaxkaama axkaamtaba caddeeyey wawadaxa caddeeyey alxalaala xalaasha iyo alxaraama iyo xaaraamta wa asala asaleeyey gundhigay alusuula usuusha wafasalahaa kala dhigdhigay xataa istatama hada diinu ilaa diinkan ou taam noqday wastaqaama ou toosnaaday halkaana marka wuxuu leeyahay nebiga ayaan waxaan u qirayaa addoonnimo ee risaalo inta lagaa raba intaas hore cabdi bd nabiga caleyhi isalaatu wasalaam addoonnimada kama baxsana risaal rasuulnimadana kama baxsana marka waxaa weye waxaa lagaa rabaa addoonnimana ha ka sara marinin rasuulnimana ha ka hoos marinin bayna alghuluwi waaljafaa bayna alifraadi waltafriid weeyaan nebiguna midda ou jeclaay taas waaye laa tuduruunii kamaa adrat innasaara bna maryam anugu haygu xadgudbinina say nasaara ugu xadgudbeen ciise inamaa ana cabdun anu addoon un baan ahay faquluu cabdullaahi warasuuluhu sidaa dhaha faquluu cabdullaahi warasuuluhu atxiyaadka marka la aqrinay ashhadu an laa ilaha illa hu ashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluhu haddii marka lagu yihah nebigu addoon oo ah a saasaa dhehen haddaad tidhaahdid de maba taqaanidba nebigu wuxuu ahaa marka waa inaad barataa marka rasuulka caleyhi isalatu wasalaam maxaa yeele addoonnimo haddaad ka sara mariso ilaahnimo weeyaan waxaad u wado in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabda soo ma garan haddaad marka nebiga addoon ma ahan soo istaagtid baa ilaah baa marka waa yahay nacam rasuulnimana haddaad ka hoos mariso waa ku xadgudubta rasuulka oo yacni waxaa weyan hoos baad u dhigtay maxaa yeele rasuul addoon weeyaan ilaahay ku manaystay rasuulnimo nabi ciise alle markuu ka hadlaya wuxuu yidhi in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayhi ciise wax kale maaha waa addoon aan u nicmaynay buu yidhi nacam marka risaaladaa loogu nicmeeyey allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas marka taa adi ha u diidin nabiga sal alla ly slam yahuuda udiiday ha u diidin qofka muslimkaa marka bayna alguluwi bayna alifraadi waltafriid ayuu ku dhex jiraa alladii kaas oo bayana caddeeyey alxikama xikmadaha caddeeyey alladii kaas oo bayana caddeeyey alxikama xikmooyinka oo maxaa yeelay sunadiisa dhanba xikmad baaba lagu tilmaamaa waa aragtay nacam ayb wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illahi walxikma waxa alle guryihiina lagu aqrinayo xusa xusa ee ah aayaadka alle iyo xikmadda sunada nabiga caleyh isalaatu wasalaam marka xikmadu aad walxikama alladii bayana alxikama caddeeyey xikmooyinka shareecada yacni xikamka ku jira waxaa nabigu waa caddeeyey sala allahu alayh wali wasalam waalaxkaama axkaamtana caddeeyey oo axkaamtii qur-aanka iyo sunnada ee qur-aanka uu sheegayna nebigaa caddeeyey wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dikrigii baanu kugu soo dejinay litubayina linnaasi dadka si aa ugu caddayso maa nuzila ilayhim wax xaggooda loo soo dejiyey marka idan waxaa weyan marka baraacatlstihlaalna waa ku jirtaa meeshaanoo waxa ay tahay waxa laga hadlayaba dee usuululfiqiga xikamka iyo axkaamta iyo kama baxsana ayb oo adilada sharciganad waxaa kamid a muttafaqa lagu yahay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska sida raajixa nacam ayb marka waxau yidhi wawadaxa caddeeyey alxalaala walxaraam xalaal iyo xaaraam caddeeyey xalaasha iyo xaaraamtana daaha ka qaaday oo caddeeyey wa asala asaleeyey al usuula usuushana asaleeyey wa fasalaha kala dhigdhigay oo nabiga waxaa la siiyey sala allahu alayh waali wasalam waxaa la yidhaha jawaamicu alkelim oo waxa uu yihi uutiitu jawaamica alkelim waxaa la isiiyey hadalla kooban macaanidoodu aada u ballaaran yihiin qawaacidduna waa intaas taas taa weeyaan walidaalika waxaad arkaysaa qawaaciddii waxaa loo celinayaa axaadiida rasuulka sala allahu alayh waali wasalam oo kale hadalladii nebiga qur-aankii oo kale wafasalahaa kala dhigdhigay xataa istatama hada diinu ilaa diinkan uu ka taam noqday wastaqaama uu ka toosnaaday ilaa diinkani uu ka taam noqday kana toosnaaday diinku waa toosnaa laakiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam diinkii la qalloociyey ayuu toosiyey nacam soo ma garanin wuxuuna ku toosiyey waxaa weeyaan awaamirtii rabbiyo uu qaatay oo risaaladii dadka uu soo gaarsiiyey si saxan oo usoo gaarsiiyey waxna uunan ka kala tegtegin asxaabtiisiina marka waxay ka qaadeen cilmigaa ay ka dhaxleen nebi maxamed sala allahu alayh waali wasalam sida uu ahaabay usoo gaarsiiyeen ummadda marka haddii haddii allah subxaanahu watacaala nebiga uu waxyi kusoo dejiyey nebiguna uu amiin uu yahay waxii loo aaminay waxna uunan ka teginan ognahay xataa meelo isaga lagu canaantay qur-aanka sidii uu u aqriyay rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ee ummadiina ummaddana oo ugu khayr meyris badnaay oo ugu daacadnimo badnaay ummaddiisa saxaabadiisuna ay ahaayeen dadka ugu quluub fiican ummadda oo iyaguna ay soo gaarsiiyeen diinkan waxaad garanaysaa marka ilaahay diintan aad buu ugu nusreeyey sidaa darteed marka maqaalada odhanayso assalafu aslam waalkhalafu aclam waa maqaalo been ah weeyaan naam saxna aan ahayn sheikhul islaam ibnu taymiyana uu ku tilmaamay nabdul islaami waraaa dahri islaamkaoo dhabarka laga tuuro weeyaan maxaa yeelay in intaasoo dadkii ugu cilmiga badnaay uguna dadaalista badnaay uguna naxariista badnaa haddii ay ka ta waxay ka tageen ayaa waxaa fahmay niman grieg mandiqiisi iyo falsafadiis soo bartay baa fahmay oo dadkii ugu gargaaray oo ku kaalmeeyey diintii inta la fahmi waaye iyaga ay caddeeyeen waxay meel ka dhaca ku noqonaysaa saxaab asxaab nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisaba ayb allahuma salli wasallim calaa muxamadin ilaahu ammaan oo wasallim nabadgeli calaa muxamedin moxamed korkiisa wa calaa aalihi aalkiisa dushooda wa asxaabihi asxaabtiisa wa atbaacihi atbaacdiisa khusuusan gaar ahaan alculamaa culamada alcalaam khusuusan gaar ahaan alculamaa alcalaam culimada yani cilmiga yacni aclaamta ee la garanayo cilmiga lagu yaqaano amaa bacdu intaa kadib buu yiri fahadihi tani amaa bacdu intaa kadib fahaadihi tani risaalatun risaalo weeyaan latiifatun yar fii usuuli lfiqhi yacnii tatacallaqu ku tacalluqdo fii usuuli lfiqhi ku tacalluqdo sahlat lalfaadi alfaadeedu ay sahlan tahay waadixatu lmacaani macaanideeduna ay aada u caddahay muciinatun kaalm taasoo muciinatun kaalmaynayso calaa tacalumi alaxkaami axkaamta barashadeeda likulli mutaamilin likulli mutaamili likulli muta'amilin mid kastoo fiirfiiriyo mucaanin oo yacnii daneeyo markaa nacam halkan sheekhu marka wuxuu leey risaalada waa yar tahay usuululfiqigana waa ku saabsan tahay sahlat lalfaad alfaadeedu waa fududdahay waana saa u sheegaya waana arki doontaa waadixatu lmacaani usuululfiqiga marka aada aragto dadka qaarkood kutubaha qaar say ka dhigeen cilmulkalaamkii iyo mandiqii iyo waxbay soo dhexgeliyeen tiro badan markaasi iyada dha isaga dhanba rakaaka wax adagay ka dhigeen markaasaa dad badanba markay maqlaan halkaasi ku tuuraan marka nacam maxaa yeeley adaygaa kasoo horeeya sidaa ma yeelin marka ayb cilmiga salafkana waxaa lagu yaqaanaa horta oo uga fiican yahay yacni cilmiga khalafka cibaaraad jilicsan wax sahlan oo cad weeyaan nacam oo faa-iidadiisuna badan tahay cilmiga khalafkana wax tiro badan oo adeyg badan oo yacnii hadal badan iyo faa-iido yar waa ibnu rajab saasuu ku sheegay risaaladiisa bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi lkhalaf sheekh culimmadii dambe waay la shaka laakiin dabcan wuxuu ku ta-ahuray culimadii salafka nacam saa darteed kutubtiisa waaba fudud yihiinba waana soo aragtay kii kale muciinatun risaaladaasu sahlatu lalfaad alfaadeedu ay sahlan tahay waadixatu lmacaani macaanideedu ay iska caddahay muciinatun ku kaalmeynaysa calaa tacalumi alaxkaam axkaamta barashadeeda yaa lasoo hormarsiinaa usuululfiqiga iyo furuucda fiqiga kee hormarin culamada qaar waxay dhahaan furuucda qofka inuu kitaab yar ka barta matni uma usuulka u aado qaarna usuulkaaba horeeya sababtoo adiladii ijmaaliga ah waa isaga maanta dhan wayajibu wayundabu wayajibu iyo wayundabu qof waxaa fahmi kara waajib iyo manduub bartay waajib iyo manduubna usuulkaa lagu bartaa bay kuleeyihin nacam soo ma garanin marka calaa kullin marka tii hadba iyada waa kaas muciinatun kaalmeynayso calaa tacalumi alaxkaami axkaamta barashadeeda ku kaalmeynayso likulli mutaamilin mid kastoo wax fiirfiirinayo mucaanin ee markaa danaynayo nacam cilmigii nas'al ullah alla waxaan weydiisanaynaa an yanfaca bihaa inuu ku anfaco jaamicahaa risaaladan midka ururiyey wa qaari'ahaa midka akhriyo inahu jawaadun kariimun weeyaan sheekhu marka saasuu ku bilaabay muqadamadiisa iyo khudbadiisa intaasuu ka dhigay dabadeedna marka waxa uu bilaabayaa insha allahu tacaala fanniga ama kitaabka ayuu gudagelayaa in sha allahu tacala darsiga koowaad halkaasaan ku daysanaynaa hada wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam